فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareesyada waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose oo dooro u qabatay macallimiinta madaarista ee magaalada kunya barrow waxaan idinsoo gudbin doonnaa dareenka macallimiinta iyo hadallo uu jeediyey waaliga gobolka inta uu socdo qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad sidoo kale dhuuxa waxaad ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay deegaan cusub oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale sawirro laga soo saaray la wareegitaankii ciidamada mujaahidiinta ay shalay la wareegeen deegaanka warciise ee gobolka shabeellaha dhexe فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay galabta deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dhanka kale mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka gacan ku-haynta deegaanka warciisa ee qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe waxaana la arkayaa sawirka ciidamada mujaahidiinta oo dhex roondeynaya magaalada dhexdeeda
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dooro u qabatay macallimiinta madaarista ee magaalada kunya barrow wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo maktabka dacwada ayaa olole dardar ah ka bilaabay gobolka iyagoo dowlaad u qabtay dhinacyo kala duwan oo bulshada ka mid ah caawa waxaan idinsoo gudbinaynaa dowro loo qabtay macallimiinta kunya barrow rag iyo dumar dowradan ayaa socotay muddo shan cisho ah waxaana munaasabadda dowrada ka hadlay waxgarad iyo culimo kuwaas soo bogaadiyey macallimiinta marka hore aan idinsoo gudbino macallimiinta oo ka hadlay duruusta ay qaateen beryahan waxaa noo socotay dooro ilaa iyo shan maalmood dowradaas magaceeda oo lagu magacaaba waxaa weeye alqimam liasxaabi alhimam alxamdulilah macalin jaabirow waxaad faahfaahinna naga siisaa dowladdu waxyaabaha aad ku qaadateen iyo waxyaabaha aad ka faa'iideen dowlada horta dowladda muddoy socotay waxyaalaha aan ku qaadanay horaa loogu hadlay balse hadda aan dulmaro si guud aan u dulmaro mawaadiicda meesha ka bax waxaa ka mid ah mahaaraat alqira'ati waalkitaaba waxaa kaloo ka mid ah cinaayat salaf maca alqur'aan waxaa kaloo ka mid ah qawaacid aliimaan maca alasmaa'i waalaxkaam waxaa kaloo ka mid ah mawaadiic halkaas ka baxay oo culamo ajilla halkaas ka soo jeedeen waxaa ka mid ah isaaraat fi shahr ramadaan waxaa kaloo ka mid ah sifaat almucallim annaaji waxaa kaloo ka mid ah mawaadiic halkaas ka baxay addifaac can araadi almuslimiin waxaa kaloo ka mid ah axkaamu siyaam waxaa kaloo xusid mudan in halkaas mawduuc walbo halkaas waxaa ka soo jeeday sheekh loo gaaryeelay marka culummadaasi waa ku mahadsan tahay waxaa kaloo mahad iska leh warbaahinta alfurqaan saxafiinteeda iyo maamulkeedaba oo had iyo goorba u heelan sidii waxaa waye munaasabada noocan oo kale aa noola soo qayb gasho oo anigana waxaa waye shucuurkeena dareenkana ugu dhiibano idinkana waa ku mahadsan yihin warbaahinta umasumeeye dowladda aan waxyaabaha ku qaadateen maxaa ka mid ah
waxyaabaha aniga i soo jiitay waxa weeyaan marka oo maxay tahay laga hadlayey yacni aafada uu leeyahay carabka iyo maxay hatay sida cilmiga loo baranayo dadka muslimaadkaana waxaa fiican inay een, dowraadka iyo maxaadirooyinka ay ay maxay tahay dhegaysanayaan inay si fiican ay u qaataan oo waxa een, ay culimmadu u sheegayaan ay weeleeyaan oo ku dhaqmaan saasaan u sheegi lahaa insha allah markay carabi barayaan dadka soomaali baan nahay soomaalidana een, carabida ma taqaano af soomaali bay ku hadlaan marka een, markii dadka een, hadda carabida la barayo waa loo micnaynayaa markii taaba la barayo waa loo micnaynayaa waxaan ka codsan lahaa marka macallimiinta ardayda wax baraysa inay een, u- u micneeyaan qur-aanka si ay dadku ay ku- maxay tahay u bartaan kitaabka ilaahay saasaan een, maxay tahay macallimiinta iyo culimmada ku dhihi lahaa waaligii wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa munaasabada kala hadlay macallimiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaana laga rabaa wixiina lagu dardaarmay ee culummada noo sheegeen ama idinka waa ka dhawaajiseen in lagu camal falo in wax la sheegaayo way fududahay laakiin qofka inuu wixii mogtahay iltizaamo uu ku dhaqmo oo manager u noqdo waa wax mogta muhiimadda leh oo qofkan laga rabo inuu ku dhaqmo oo mogtahay sidii laga rabay ee mogtahay oo la doonayo in laga arka la rabo waxaa kaloo culamo macallimiintana laga rabaa maadaama dee bulshadana ay indhow yihiin khayrka iyo wanaaggana dadka ay u hayaan ardadii iyo jiilka soo kacay dadka gacanta ku iyaga yihiin inay mogtahay naga arkaan quduux xasan ay naga arkaan inay nagu daydaan dadka macallimiinta waxaa la rabaa inay dadka ku daydaan ardayda aa gacanta ku haysaan dayasho wanaagsan ha idinku arkaan wanaagga ha idinkaga idinkaga dayadaan oo khayrka ha idinkaga dayadaan oo masaajida camirka iyo khayrka iyo wanaagga waxaweyaan ha idinkaga dayadaan tarbiyada mogta inta mogta ku saamooweyso qowl iyo inta ficilka ku saamooweyso ficilka ha ka xeldheer ogaada waxaad tihiin muraayadii isku fiirinaya ardaydaa tihiin ogaada hadday idinka arkaan ardaydaas wax xun way la imaanayaan hadday wax fiican idinka arkaan way la imaanayaan jazaakum ilahi ha nagu duwo in mogta ummadda aan u noqono qudwo way nagu daydaan ilahi subhana wataala ha nagu duwo tan kale qodobka xiga aan daarmay waxay tahay in la daleemo mashhuuriyad la daleemo maanta waxaa weyaan xil ayaa idin saaran waalidiinta waxay idin keensadeen beerkooda ayay idin keensadeen mas-uuliyada idinka saaran hadafka idin keensadeen waxay tahay inaad tarbiyaysaan oo diin aad bartaan oo mugtahay akhlaaqooda waxbana aad ka bedeshaan haddii qofkii mugtahay aanan mugtahay mas-uuliyada ka soo bixinna waxaa dhici karta in lagu xisaabtamo somaha la weydiiyo maalinta qiyaamo qof kasta waxbaa la raaciy mas-uuliyada idinka saaran marka arrintaa waxaa weyn ilaahay ugu dhowaada mas-uuliyadaas dareema ardada waxaa weyn inaad bedeshaan oo jiilka soo kacaya ummadda aan badbaadin lahaa cidda gacanta ku haysa idinka waaye waxa weyaan ummadda waxa weyaan ummadda hala badbaadiyo mas-uuliyaddaasna saaranna aan wada dareenno insha allahu tacaala qodobka kale aan daarmayo waxay tahay ikhwaana ilahi na barakeeyo maadaama dee dacwo iyo khayr laga shaqaynayo macallimiinta waxaa la rabaa dacwada inay hurmuud ka noqdaan dacwada mugti waa wadiifa liljamiic soo maha waa shaqo la wada leeyahay saas maha adi xil wuxuu kaa saaran yahay ardayga keliya wax baraysa maya waalidiintooda aw ya oo khayrka loo sheego oo haddii cilad ay jirto la saxo arrintaa marka dareemo mas-uuliyadda hadda korna waa idinka barnaamijka ka wada hadalnay in wagti maalmo loo sameeyo waalidiinta muxaadaraad iyo kulmo culimmadu way joogaan jazahum allahu khayran har iyo habeen masaajida ay taagan yihiin dacwada iyo khayrka ay sheegayaan waa loo yeeran karaa waqti- maalmo kale inta culimada la balamiya la yidhaha culimada waxa weyaan muxaadara igu jeeda culimada waa la dhihi karaa intii waalidiinta la balamiyo marka ikhwaaniga ilahina barakeeyo arrintaasna dareema dacwada mugta xila idinka saaran mas-uuliyada idinka saaran dacwada ogaada ha u malaynina keliya dacwada dad gaar ay mugta ay mas-uul ka yihiin ha u malaynina masaajida la idinka rabaa inaad gacanta ku qabataan khudba- mu- khudbooyinka iyo masaajida ka socdaya waxaa la rabaa inaad gacanta ku qabataan waxa weyaan dacwadii iyo maraakista inaad qayb ka qaadataan la idinka rabaa waqtigaada inaad wax ka bixisaa la rabaa oo diinta ilahi taala waxa weyaan tan hadda mugta waa xirfad gaar adaa ku shaqaysanaysid laakiin xirfad mugta tadawici ah waa inaad samayso oo ilaahay ugu dhowaanayso oo mugta maraakiis aad mugta wax ka dhigayso oo duruusta aad bixinayso oo dacwada u istaagayso oo dadka baadiyaha iyo meelahan iyo ceelasha ka dhaansanaya ama mar u baxdaan oo masaajidda mugta iyo meelaha tuulooyin ku dhow- nagu dhow nagu xeeraysa inaad aadaan oo khudbooyinka ka soo akhrisaan oo intaas aruursataan walaalaha maktabka dacwada ama barnaamijka aad kala shaqaysaan intaas waan darmi lahaa waxaan insha allah taala ku gebagabayn lahaa ikhwaani macallinka booska maanta laga rabo waxay tahay wixii shalay macallin lagu yaqaanay ya ahlu qur'aanka maxaa lagu yaqaanay bi'sa xaamil qur'aani in uutiitu min qibali waxaa baas lahaday xaamil qur'aan haddii xaggay islaamka looga soo dhaco macallinka waxaa la rabaa islaamka xaggiisa inaan looga soo dhicin saasaa laga rabaa qur-aanka hadda mogtahay asagaa mogtahay mogtahay awaamirta o dhan ay ku suganta qur-aanka shareecada islaamka mogtahay dhammaan mogtahay meesha aan ka shata qadalina waa qur-aanka soo ma waxa maanta duulaanka lagu yahay maxay tahay qur-aanka ku dhaqankiisa waa waxa maanta duulaanka lagu yahay ee gaalo mogtahay isku aybahaysatay ee duulaankana lagu soo qaaday oo wilaayaadka xaldha amniga ka jira iyo ku dhaqanka shareecada islaamka duulaanka lagu yahay waa kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa ya masaajid nin galaya hadda mogtahay masaajidda meelaha qaar waa la buuxiyaa soo maha cadow ay joogaan soo lama buuxiyo ya xajkana waa la tagaa kitaabka qur-aanka u dhaqankiisa waxa duulaankana lagu yahay dadka xambaarsanna idinka waay dadka la raba inaad difaacana idinka waay ogaada mas-uuliyada idinka saaran maanta waxa weyaan laba safaa lagu kala jiraa ogaada aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquuti labadaa saf maanta lagu kala jiraa ninkaan maanta mata safka muslimiinta aanan buuxinin saf kale luu buuxinaya soo ma ninka mogtahay camalka iyo mogtahay cadowga lagu soo horjeedo jihaadka aan qayb ka noqonin waxa weyaan ilahi subxana taala ha badbaadiyo ikhwaani marka waxaan laydinka rabaa arrintaas inaad dareensaanataan ogaada dadka duulaanka lagu lagu s- lagu yahay oo mogta la rabo in manhajkooda iyo diintooda iyo qalbigooda waxay ku xambaareen mogta in laga titira la rabo waxa weeyaan waa macalimiinta kowka ogaada qorshahaas ku talagala waxaa laydinka rabaa marka saa la iskaga dhicin lahaa oo arrintaa mogta lagu diyaargaroobi lahaa macalimiinta qoryahooda ay usoo qaadan lahaayeen oo diinta ilahi sana u difaaci lahaayeen meeqaa maqlaysin idaacadaha iyo meelaha mogtahay laga maqlaayay dugsiye la dumiyey ya waxaa arkayna umnaynaa muuqaalo laga soo duubay meelahaas balka yuhuudda markay muslimiinta ay xasuuqayeen ghaza masaajid intay galaan ee kutubta qur-aanka waxa weyaan ay jeexjeexayeen dadka la raba inay difaacayaan waayo qofka muslimka waxa la rabaa mugta in ufqiisa u ballaaran yahay muqadasaadkiisa waxa la rabaa mugtahay haddii mugta lagu xadgudbo inuu sogortan geliya la rabaa ya maanta haddii mugtahay haddii la caayo nabi maxamed sal alay slam ka war kayfa kaana shucuuruna shucuur noqon lahaa dareenkeena soo noqon lahaa lagu xadgudbo soo noqon lahaa waxaa la rabaa dadka mugtahay muslim qofka mu- ninka muslimka ah muqadasaadkiisa inuu gogortan ka gelina laga rabaa uu u istaago haddii lagu soo xadgudbo waxa la rabaa ummadda in- mugta inuu ka difaaca la rabaa duulaana maanta socda dagaalaa socdo qofkaan u diyaar garoobin maysi u imaanay xaqiiqatan waa arkaysan wax meelaha ka socdo macalimiinta inay isdiyaariyaan waxa weyaan difaaca diintiisa ay qayb ugu qaadan lahayen inay isu diyaariyaan laga rabaa jazaakum allah khayran waan mahadsantiin ilahi subhana taala waxaan weydiisanaynaa acmaashana naga aqbalo raggii culummada iyo raggii ducaadda ee khayrkan iyo wanaaggaan noo wadi maalmahana ilahi subhana taala miisaanka xasanaadka kula saaro waaliga ayaa sidoo kala jeediyey kelimad gaar ah ay ku wajahan haweenka dowladda loo qabtay ee maclimaadka ah gabadha muslimka waxaa la rabaa mujtamac ay ku dhex nooshahay dowrkeeda inay ka qaadato oo dowrkeeda ay ka qaadato maanta waxa weyaan mujtamaca maanta duulaan aan ku jirnaa aad nalagu soo qaaday dagaal aan ku jirnaa soo ma ya dagaalkaas waxaa lagu soo qaaday dad oo dhan aa lagu soo qaaday waa noocyo badan yahay gabadha muslimka waxaa la rabaa marka inay doorkeeda qaadato kaalinta loogu talagalay oo mogtahay eh, jaza waan ugu mahadnaqaynaa gabdhaha mogtahay doorkii hadda ay taag- ay mogtahay ay qaateen oo ay u diyaariyaan ragga mogta furmaha joogo iyo walaalaha muraabidiinta ah hadaayaadka ay u diyaariyaan markasta inay u diyaariyaan iska daaleen waan ugu mahadnaqaynaa jazahum allah khayr ilaha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro marka doorkeeda inay qaataan la rabaa gabadha muslimka mar kastaba ay u taagan tahay tajhiiskaas inaan laga daalin man jahasa ghaziyan faqad ghazaa nabi sal ly slam nin duulaya ninkii diyaariyo mugta wuu duulay Ah, haddaad mogta caagga u diyaariso oo aa u diyaariso mogtahay mogtahay buskudka aa u diyaariso oo timirtaa keenta waana hadda waxaan umalaynaya maalma hadda aan soo dhaafinay timirtii iyo alaabtii aa wareejiseen kulli furmaha la wada gey meel maysan dhicin furmaha la wada gey saasaa la rabaa inaydan ka daalin waxaa kaloo gabadha muslimka laga rabaa oo mogta ahamiyaddeedana leh inay awlaadda tarbiyeyso jiilka soo kacaya soo barbaaraaya gabadha muslimka waxaa la rabaa inay tarbiyeyso ogaada diinkaa ninkii wax u soo galay ee u soo halgamay ee ummadda ilahi subxana taala uu ka badbaadiyey hooyaa soo barbaarisay oo salaadda xilligii la ga- tu- toosin jirtay oo diinta markuu baranaayo waxa weyaan sahay u diyaarin jirtay oo masaajidda ay khayrka geeni jirtay idinkoo kaleeto waa gabdhahaasna ogaada salama socotaan idinkoo kaleeto waay marka waxaa la rabaa gab awlaadda in la tarbiyeeyo tarbiyada asaaliibta ee leedana la imaada tarbiyada waxyaalaha ugu horeeyo oo la rabo in laga hadlo oo markas lagu celceliyo waxay tahay hooyada iyo waalidka waxaa la rabaa qudwo xasan inay noqdaan in lagu daydo ciyaalka inay wanaagga uga daydaan ee wanaagga uga daydaan oo mugtag hooyada haddee filim musalsal ay daawanayso wiilkana sooma daawanayo carruurtiinna qudwaxas oo noqdo salaadaha wakhtiga idinkoo ilaalinaya dahaarada mugtahay waxbarashada xijaabka khayrka qur-aan akhriska ha idinka arkaan carruurta waxaan malaynayaa waxa- waxaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu wakhti kale idinkaga bixin tarbiyadooda haddaa idinka qudu u noqotaan oo ul iyo garaaci inaysan imaaninba oo idinka idinku daydaan bis ogaada ciyaalkana ya markay yar yihiin waxa weeyaan waa cunsurka mogtahay ugu badan ee wax taqliidiya ogaada ciyaalka markay yar yihiin waa dadka wax ku dayda inta badan qof kasta uu xisa hadda haddii magaalada wax laga bilaabo ciyaalka hore ka samaynayan hore ka samaynaya soo mayd arkin waa xawayaan waa taqliidintu waa xawayaan ci- waa cunsurka ugu dheereeya waay marka carruurta hala tarbiya jazaakum allah khayr ilahi idin barakeeyo waxaa kaloo idinka rabaa waan ku celcelinaya mogtahay in badanaa mugta muxaadaraad iyo diin iyo khayr iyo wanaag khayr allah siiya gabdhahana way ka shaqeeyaan waxaana laga rabaa iltizaam bisharci sharci ilahi taala inay laazimin oo wixii maanta la sheegay birri aan dadka lagu arkin haddii xishood laga hadlo gabdhaha xishood inay la imaadaan haddii xijaab laga helo la- laga hadlo waxaa la rabaa inay xijaabka la imaadaan oo sifaatka xijaabka ulahay la imaadaan laakiin meesha shalay haddaan taaganahay goorma ummadda badbaadinayna ya haddaan meesha shalay taagannahay maanta waxa weyaan dagaal noocyo badanaa nagu socdo akhlaaqdiya waxa weyaan duulaan lagu soo qaaday dhaqanka soo banaa qiimkaa la rabaa in la baabiyo cadowga ilahi subhana taala duulaan lagu ah maanta jiritaankeena maanta loo soo dhigtay nolosha dadka muslimiinta noloshada loo soo dhigtay ya soo ma arkin dadka muslimiinta ee reer qasda si loo gelaayo ya gaal marka muslim wax asxaan u haya ma laha waxaan jeclaan lahaa muuqaalo badan laga soo daweynaya daawa gabdhaha daawadaan loo sheegay carruurta si loo baabi'inaayo gabdhaha mugta si loo umu- loo calo- caloosha loogu dooxaayo mugtahay saqiirada si loo dilaayo in aragtana laydinka reebay gaal waxay jaxan jax noo haya male ilahi isaan hor noogu sheegay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli kitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum wax khayr ah alla mogtahay inuu nagu s- aan helno gaalna lama jeclo waxaa la rabaa marka annaga inaan mogtahay buraarugeenana mogtahay iyo ufiqeenna ubalaariyana laga rabaa xijaab haddii laga hadlo gabadhaxa la- inay xijaab ku tilmaanaadaan haddii xan la iska reebo shareecada islaamka ay reebtay oo loo sheegay gabdhihii lagu baraarujiyey inay ka haraan iltizaamka sharciga dhexdeena waa inadinka arko jazakum allahu khayran haddii la yidhahdo cilmiga ilaahay eh, mogta sharciga ha la barto gabdhaha waa inay bartaan ay imaadaan hadday janno raadinaya wanaag marka jazakum allahu khayran ilahi idin barakeeyo haddii tarbiya awlaad laga hadlo waa gabdhihi in laga helo laga helo marka jazaakum allahu khayran ilahi idin barakeeyo intaas ayaan rabay inaan kulanka qiimaha badan uga qayb qaato waana mahadsantihiin hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalem
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhawaataan imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu soo jeedinayo maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه casharkeenna waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قال ابن عطية رحمه الله ibnu cadiya raximahullah wuxuu yidhi hadalkan wuxuu ku socdaa guud ahaan muslimiinta khudwaadkana waa jamaca khudwa waana tallaabada la qaado marka la soconayo waxaadba moodaa inay aayaddu leedahay ha ku soconina waddooyinka afcaasha xun maa zakaa oo aanu kaafku shidnayn waxaa loola jeedaa ma hanuunin mana islaamin waddada hanuunkana muusan fahmin intaas kadib alle wuxuu sheegay inuu dahirayo qofkii uu doono ee ay u hormartay liibaanta camalkiisa wanaagsanna uu noqday astaan muujinaysa inay liibaan u hormartay ibnu kathiir raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa waddooyinka iyo waxyaabaha uu faraya shayddaanka ciddii raacda tallaabooyinka shayddaanka wuxuu farayaa faaxishada iyo munkarka marka tani waa digniin ku timid hadal cad oo kooban oo wanaagsan allah wuxuu yidhi ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لا- لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه waxaa loola jeedaa haddii aanu allaah ahaan lahayn oo ciddii uu doono toobo ku hanuuniya naftana ka daahira shirkiga fujuurka iyo wixii akhlaaq xumo ah qofna kuma guulaysan lahayn in naftiisa uu wanaajiyo laakiin alle ayaa ciddii uu doono daahira ciddii uu doonana baadiyeeya ciddii uu doonana ku halaaga dhabbaha baadinimada iyo habowga axibbatii fillaah aayaddan waxay nooga digaysaa inaan raacno tallaabooyinka shayddaanka albaab kasta oo ka mida albaabada diinta iyo adduunyada haddii uu qofku hal tallaabo raaco shayddaanka waxaa xigi doona tallaabooyin kale ilaa marka dambe uu gaarsiiyo jahannamo allaha inaga badbaadiyo annaga iyo idinkube aayaddan waxaa la mid ah hadalka allaah ee ah يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الإنسان لولا أن الله سبحانه وتعالى يزكيه ولولا أنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى insaanka haddii aanu alle dahiri lahayn oo aanu dhowri lahayn marnaba ma hanuuneen oo waddada khayrka ma garteen marka bini'aadamka waxaa lama huraan ah inuu garto taagdarradiisa iyo inuu alle u baahan yahay dhammaan xaaladihiisa waxaa laga doonayaa haddii uu dembi ka dhaco inuu ka toobadkeena dembigaas allana u noqdo oo aanu ku sii dhaga adeegin baadinimada heer uu gaaro marka dambe inaanu ka soo laaban karin in alle la doono khayrka mooye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة يعني كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بصغيرة من الصغائر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون faaxishada waxaa loola jeedaa kabiiro ka mid ah kabaa'irta inay naftooda dulmiyeenna waxaa loola jeedaa dunuubta saqaa'irta ah ee yaryar mu'minka dhabta ah marka uu dembi ka dhaco isaguba hadoonee dembigaas amaba ha lagu qasbee waa inuu alle u toobadkeeno oo uu ka soo noqdo dembiga haba ahaado dembi weyn waana inuu ogaado inuu leeyahay rabbi dunuubta dhaafa haba weynaadaane allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جميع الذنوب يعني الشرك إذا تاب الإنسان منه يغفره الله يغفر الله عز وجل له ذلك waxaa dhammaan dunuubta shirkigu haddii uu qofku ka toobadkeeno alle wuu ka dhaafayaa siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku aragnay saxaabo badan oo islaamka sha'ni weyn ku yeeshay kol horena ahaa mushrikiin asnaamta caabuda oo samaysa dunuubta oo dhan iyadoo ay sidaasi tahayna waxay markii dambe noqdeen hoggaanka ummadda iyo dadka aan ku dayano qofka aan saxaabadaasi u ducaynin oo aanu garan fadliga iyo xaqa ay leeyihiin waxa uu ka mid noqday mukhaalifiinta sidaba ay yihiin rawaafidda qaatalahumullaah raggaasi shirkiga iyo baadinimada ku jiray markii uu u yimid hanuunka nebiga digaya iyo bishaaraynayana u yimid waxay rumeeyeen allah subxaanahu wa tacaala wayna soo noqdeen oo way toobad keeneen sidaasi ayayna ku noqdeen hoggaanka ummadda wakhtigan aan nool nahay waxaa aad u badan in lagu dhaco dabinnada shayddaanku uu dhigtay albaabada waaweyn ee diinta sida jihaadka al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar iyo in la bedelo waaqica aanu maanta aragno marka way badatay in la raaco tallaabooyinka shayddaanka la iskana indhatiro labadaasi shaciiro ee waaweyn oo ah kuwo lagu ilaaliyey arrimo badan oo ka mid ah diinta iyo adduunyada qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah in haddii ay wax ka dhacaan inuu naftiisa la xisaabtamo oo uu ka toobadkeeno qof weliba oo annaga naga mid ah isaga ayaa garanaya naftiisa iyo dunuubta ay ku maman tahay marka haddii tallaabo iyo ka badan uu u qaaday dhanka waddada shayddaanka maanta ha ka joogsado allana ha u soo laabto naftiisana ha xisaabiyo hanuunkana ha ku soo laabto dibna ha u ambaqaado nolosha iimaanka iyo alla kacabsiga hana ogaado in qofka arrinkaasi waafajin kara uu yahay allah subxaanahu wa tacaala waxaa dhici karta in qofka uu maleeyo in haddii uu ku dhaco macaasidaas iyo dunuubtaas si uu farxad ka helayo way dhacdaa in farxad kooban uu ka helo laakiin farxadda iyo liibaanta waxay ku jirtaa inaan u soo laabanno allaah sidoo kalena qofka mu'minka ah ha ogaado in haddii aanu jiri lahayn fadliga allaah iyo nicmadiisa aanay jiri lahayn qof dahirma oo garta hanuunka iyo halka uu ku jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أسأل الله العظيم أن يزكي نفوسنا alle waxaan weydiisanaynaa inuu nafteena daahiro alla kacabsina nagu arsaaqo oo uu nagu daro addoomihiisa wanaagsan ee haddii uu dembi ka dhaco u soo noqdo xaggiisa waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuu mar weliba nawaafajiyo hanuunka isaga ayaa arrinkaasi awoodee إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تأملا تأملا في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي